إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay lama horaan tahay in etoobiya ay hesho marinbiyood saaran badda cas dabgeysta khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mucaarad ka dhana maamulka la baxay puntland ayaa looga dhawaaqay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal guddoomiyihii hore gobolka hiiraan ugu magacownaa maamulka hirshabeelle ayaa weerar afkaa ku qaaday xubnaha ugu sarreeya maamulkaas tartan cilmiyeed yaa lagu qabtay magaalada kuunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose meydadka tiro tahriibayaal ah oo ka baxay dalka liibiya ayaa laga helay xeebaha waddanka masar قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afar iyo tobanka bisha dilxija sannadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan tobanka bisha lixaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay lama huraan tahay in etoobiya ay hesho marinbiyood saaran badda cas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cadnaan xaaji muxsin
xukuumadda washington ayaa waxa ay shaaca ka qaaday inay si buuxda u taageersan tahay dadaalka dulmiga ku dhisan ee ay waddo dowladda xabashida etoobiya ee ku aadan sidii ay u heli lahayd marinbadeed ay xabashidu ku taamayaan muddada fog isagoo waraysi siinayay wakaalad wareed laga leeyahay etoobiya ayuu safiirka maraykanka u fadhiyo adis ababa ninka lagu magacaabo evan masinga sheegay in ay si buuxda u taageerayaan sidii ay etoobiya deked u heli lahayd arrinkaas oo uu ku tilmaamay mid muhiim u ah horumarka dhaqaale ee xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed dalka sida etoobiya oo kale ah oo leh kobac dhaqaale iyo dad badan marin u helidda ganacsiga badda ma ahan oo keliya arrin muhiim ah ee waa mid lama huraan ah ayuu yidhi evan masinga safiirka maraykanka u fadhiya dowladda xabashida etoobiya isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in deked ay hesho dowladda xabashida etoobiya iyadoo adeegsanayso ganacsi diblomaasiyad iyo qaab nabadeed ay tahay mudnaanta koowaad maraykanka iyo safaaraddiisana ay si buuxda uga go'an tahay taageeridda qorshahaas safiirka ayaa intaasi ku daray in maraykanka uu etoobiya ku garab taagan yahay xusulduubka ay ugu jirto sidii ay deked u heli lahayd taas oo uu ku tilmaamay mid muujinaysa isku xirka adag ee maraykanka iyo istaraatiijiyadda etoobiya ee ku aadan mandiqadda geeska afrika xukuumadda washington ayaa waxa ay sidoo kale shaaca ka qaaday in etoobiya aysan ku taageeraynin oo keliya helidda marinbadeed balse ay ku taageerayaan waxa ay ugu yeeraan la dagaalanka argagixisada oo halis ku hayso damac gurcan ee ay etoobiya ugu jirto boobka xeebaha soomaaliya iyo kuwa geeska afrika xukuumadda washington ayaana si gaar ah u taageerta etoobiya maadaama ay sheegto inay ka tirsan tahay caalamka ku matasho geeska afrika dabgeysta khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya mubaarak cumar ayaa ka warramaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada wadajir ee magaalada muqdisho ka kacay dab xooggan oo baabi'iyey qaar ka mid ah guryaha ku yaala degmadaas dabkan oo sababay khasaare hantiyeed ayaa waxa uu kacay xilli habeen ah waxaana uu ku bilowday koronto isagoon si dhaqsi leh ugu faafay dhismayaal ku yiili goobta uu ka kacay oo ay ku jiraan xarumo ganacsi qaar ka mid a dadkii gurmadka soo sameeyey ayaa waxay ka warbixiyeen khasaaraha uu geystay dabkan ka kacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho goobtan saa ujeediin waxay goob ganacsi waa farmasi in badan furnaa oo cusbayn hanti badanna ay ku jirtay wallahi lacagta toddoba kun ilaa siddeed kun aa ku jirto doolar ilaa habeenuu debka kacay oo shaqada aan ku jirno korontou ka kacay waa xaafad gees maadaama sagaalna wuu naga soo daahay gaadiidkii debdemiskii iyo gurmadkii aan filanaynay degdeg kumaan helin xilli dambe oo hawshii wixii dhici raba ay dhaceen markaasaan aragnay inuu meeshii tahay aa debdemiska noo yimid codka inta uu kasoo galaabayay gurigaan somkaasaa ku jiray somkaas buu sii qabsaday kan kalena somkaasaa ku jiray kaas somkaas wuu kusii dhegay farmashigaa inta ku yaalo waa baabaay gurigaan dukaanu ahay waa baabaay markii gurmadka aan dhamaynay wixii aan dhamaynay dabka aan daminay demiskii hal saacib afar saacib bar miyaa uu noo yimaaday wax ugu qabay malaha shacabkiyaa ku kacay loolaa si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ku soo badanaya dabka kacaya xaafadaha iyo xarumaha ganacsiga dhowaan ay ahayd markii sidaan oo kale uu dabka ka kacay xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaare kala duwan mucaarad ka dhana maamulka la baxay puntland ayaa looga dhawaaqay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya axmed cabdulaahi waxaa magaalada garowe ee loogu dhawaaqay xisbiyo mucaaradaha kasoo horjeeda siciid deni hogaamiyaha maamulkaasi iyo hanaanka uu wax u wado xubnahan mucaaradka ah oo uu gadoomiye u yahay nin lagu magacaabo guuleed saalax barre ayaa eedeemo waaweyn u jeediyey maamulkaas waxa ayna sheegeen inuu caburin cagajugleen xarag iyo sumcadil uu ku hayo gudoomiyaha golaha ayaa waxa uu horay saciid abdulaahi deni uu ku eedeeyey inuu shirkado iyo dowlado shisheeye u bahiliyey kheyraadka dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ugu magacownaa maamulka hirshabeelle ayaa weerar afka ah ku qaaday xubnaha ugu sarreeya maamulkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi cali jayte cusmaan oo ah guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa qabtay shir jaraa'id wuxuuna weerar afka ah ku qaaday hoggaanka ugu sarreeya maamulka la baxay hirshabeelle oo uu horay uga tirsanaa wuxuu sheegay in wax maamul la dhihi karo aysan ka jirin deegaanada uu joogo maamulkaas isagoo sidoo kale tilmaamay inaan waxba loo qaban bulshada xubnaha ugu sarreeya maamulkaas ayuu ku eedeeyey inay dalxiis dibadda ah iyo iskadabameeraysi ku jiraan isagoo dhanka kale qirtay in dhiiggoodu qubanayo tilmaamayna inay ku le'anayaan dagaalada ka socda gobolka hiiraan waxaan moodayey in labada gobol ee halkaas maxaan ku ihahdaa dowlad goboleedkaas ka kooban waxaan moodayey in mid uun hooggan yahay waxaan shalay soo xaqiijiyey in labaduba hooggan yihiin oo isan waxba isdhaamin marka laga eego waxaasna waxaa sababaya hoggaan xumo marka laga eego dhinaca security-ga marka laga eego dhinaca horumarka marka laga eego wax developmentii arrimo bulsho dhinac kasta marka laga eego meeshaas waa meel yacni bini aadan u nool baa jooga laakiin wax horumar ah iyo wax maxaanku idhaahdaayey dowladnimo ah oo halkaas jiraaha inaysan jirin madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayuu ugu baaqay inuu xilka ka tuuro isagoo sheegay in wax lala yaabo ay ka soo socdaan sida uu hadalkiisa u dhigay waxyaabaha la yaabka baan shala soo arkaa waxaa ka mid a council waxa la yidhahda aan dhisayna ha yidhahdeen council waxaa la dhisaa marka aragtida siyaasadeed heshiis laga yahay council waxaa la dhisaa marka dadku dibu heshiisiinu dhex taallo council waxaa la dhisaa marka security jirto waxa u egay dhiseen oo degmada joohera ilaa maalintii ay dhiseen iyo hadda ka dhexaysa xitaa gunno lama siin qayb ka mida shalay aan isla joogin gunno xitaa lama siin counsilka gobolkaa shishanada awalow hoogay ou ba'ay dadka mas-uuliyad sheeganaya saaka dagaala dhacday xabad adagaa socota saacan oo hiiraan ka socota madax baanu nahay ay leeyihin midna nairobi u dalxiis tegay midna eriagaanu meeraysanayaa madaxweynuhu meeshaas waxa maanta kadib laga sugaayo waa wax aad maaragtay wax lala yaabaa ka soo socda dadkii waa dhiigbaxayaa dagaaluu ku jiraa mas-uuliyad kaaga hoosaysa oo dowlad goboleed oo adsaaka sugtaana ma jirto hadalkan cali jayte oo u muuqda mid laga dheehan karo walaac iyo quus amni ayaa imaanaya iyadoo ciidamada mujaahidiinta ay waayadii u dambeeyey kordhiyeen weerarada ay ku beegsanayaan xerooyinka iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin askarta dowladda federaalka shalay uun ayay ahayd mar ay mujaahidiinta al-shabaab dagaal kula wareegeen deegaan u dhow moqokori ee gobolka hiiraan halkaas oo dowladda federaalka looga dilay askar laguna dhaawacay qaar ka mid ah ciidamadii ku sugnaa xeradaasi markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan munaasabad dhacday maalintii saddexaad ee ciidul adxaa waxaana soo jeedinaya cabdiqaaliq macal cabdiweli كل العقيق تفتحت أزهاره بالحب تبدو دائما أنواره يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمات أفكار منبر الدعوة وهل قدقة يمقع وحبارسين يهي مشروع أقون كرسيقة أو سوكر لي مكتب كدحاء الدعوة حركة مجاهدين تال شباب لوغونا تلقلي انت لغو قد جيرو مالمها عيدة in lagu tartansiiyo dalabatulcilmiga si bulshada nashaadaad ay u hesho dhanka kalena bannaanka loo keeno heerka waxbarasho dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah سمت أفكاره يا ملتقانا أنت نبراس الهدى فيك المحبة والسماحة والتقى يا فرح xalay bacdulmaqrib waxaa xaflad heerkeedu sareeyey islamarkaana uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ka dhacday howl xafladeed oo ku yaala deegaanka kunyabarow iyadoona ay kasoo qaybgaleen culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada xafladan ayaa lagu soo gabagabeynayey tartankii mimbaru dacwa ee dhowaan dhex maray dalabatulcilmiga ku sugan deegaankani kunyabarow iyagoona ku tartamayay kutubada matuunta laamiyatul afcaal laamiyatul cajam iyo kutubo kale waxaana ugu horeyn ayadaha qur-aanka kariimka ku dahfuray mid ka mid ah tartamayaashii ka qayb galay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
بها يا ابن الإنسان بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل
sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa xafladda kasoo jeediyey kelimad qayim ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله سبحانه وتعالى جدك اللي عابده وطريق العلم وي cilmigu waa min ashrafi alqurbaati ila allah maanta cilmiga asbaabtiisii alla waa fududeeyey waagi hore waa loo safri jiray culimmadaa la raadsan jiray laakiin jazaahum allahu khayran culimmada cilmiga way duubeen isagoo arag ah iyo isagoo maqalaba way duubeen cilmigii marka inay gabdhaha muslimaadka ka faa'iidaystaan akhiiran afar tilmaamood baa laga soo reebay ila aladiina aamanuu waa cilmigii wey wa camiluu asaalixaati waa camalkii wey wa tawaasaw bilxaqi iyo dacwatu ilayhi xaqoo la dardaarmo dadka loo sheego midda afaraad wa tawaasaw bisabri afartaasaan kulminaynaa biidni illaahi tacaala waxaan ka mid noqonaynaa min alfaa'iziin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فليباركها الرحمن فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام كن شريكا في الدعوة كن عطاء للإسلام فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام ندعو بالإرشاد waxaa dhankooda ka hadlay injineer awgaab iyo suldaan maxamed cabduqaadir oo ah suldaanka beesha tuni iyagoona kelimaadkooda ay u badnaayeen mahadcelin iyo bogaadin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم waxaan kaloo halkan uga mahadcelinaynaa dhammaan culimada nuqubada mushaarikiinta oo dhallinyarada ah rag iyo dumarba caawana waxaan u fadhinaa in walaayaadkii soomaaliya looga tartamayo marka waxaan leenahay ha la sii siyaadiyo hana la ballaariyo hawshan aada iyo aad baan u bogaadinaynaa waanu soo dhoweynaynaa waanu ku faraxsannahay waxaan leenahay ilaahay ilmaheenna ha noo barakeeyo mashaakilaadka haystan allah ha ka xalliyo diinta barashadeedana allah ha noo fududeeyo ku dhaqankeedana allah ha noo fududeeyo camalkeenana ikhlaas allah ha nooga dhigo khaatimadeennana shahaadii towxiid allah noogu khatimo وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم اهدنا سبحانه وتعالى marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay gabdhaha iyo wiilashaba noqda idinka dad madraso socoto gabar walba ha noqoto madraso socoto oo lagu daydo gabdhaa kula dhashay deriskaaga waaye saaxibtaada waaye asxaabtaada waaye waxaan rabaa inay cilmiga adiga kaa qaataan maadaama qof oo ilaahay subxaana wa tacala nasiibkeeda ka dhiga aqoon aqoon yeelad aad tahay insha allahu tacaala warka baxaan kusoo gaabinayaa ilaah ana wada xifdiya dhammaanteena allah noogu soo diinkeena cudurka allah naga qabto wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu منا نلقى الأحبة محمد وصحبه نبتغي الجنة يا ذا المنا للقاء الأحبة waxaana markaan lagu dhawaaqay natiijada tartanka iyo sida ardada tartamaysa kaalmaha u kala galeen الفائز الأول وحاول إنك لقوا مقعابه مصعب عبد الله عبد شكور ما شاء الله لها مصعب عبد الله عبد شكور وهو كاني بقول كيبا بقول وأنا فائزك وهو الرئية كوكو ليستا حفظ المتون العلوم الشرعي شنتي كتابة وترتن كوكا ليي أيا نسيب كيسو نقضي إنو يسرى هرمود نقضى فائزك لواد كالنت لواد قلي لحفظ المتون الشرعي قبل لقوا مقعابه فاطمة تهليل أحمد فاطمة waxay noqotay iyada kaalinta labaad ee mutuuntii lagu tartamayay waxayna keentay sagaashan iyo sagaal dhibic shan faaiskii saddexaad ee mimbar dacwa ku guulaystay waa ninka ama wiilka ama ardayga lagu magacaabo marwaz axmed mucalim aadam markanna waxaa mikrofoonka raadiyow alfurqaan la dhex qaadnay ardadii kaalmaha hore ka gashay tartanka mimbaru dacwa ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته magacaaga waa muscab cabdilcab shakuur muscab soo dhowow een, waxaad ku guulaysatay tartankii dhowaan ee qabanayay maktabka daacwada ee mimbaru dacwa kaalinta koowaad ayaa gashay maxaa jaa-isaan lagu siiyey waxaa jaayisaan liigu siiye la- waa laba boqol iyo konton doolar horta waa ku faraxsan inaan kaalinta ku aadgalo helibaan u galo eh, shantan tuun oo sharci ka mid ah waa garta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ka waran dareenkaha farxadeed maanta wallaahi zaaid zaaid waaye aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay halkaan ugu duceynaysaa halkan waxaa ugu duceynayaa muslimiinta dhammaan gaar ahaan ehelkan filistiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga faadima taaliil axmed maasha allah dadaal aada u wanaagsan ayaan ku bixiyey ilaahay subxaana watacaalaana waa ila garab galay kaalintana kuma helin awoodeyda iyo eh, dadaal aaniga dadaal kuma helin wax ilaahay subxaana watacaala isiiye waaye gabdho badanoo wallaahi aada iiga dadaal badanoo aada iiga aqoon badana meesha fadhiyo kaalinta sideeda banaanba wax ilaahay ku geliye waaye ilaahay subxaana watacaala waa gaarsiiyaa ku mahadsan lacag ayaan ku guulaystay boqol iyo konton doolar oo doolarka maraykanka aan ku guulaystay macallimiinteyda oo juhdiga igu soo bixiyeenna ilaahay subxaana watacaala ha ka abaalmariyo macallin yaraa meesha fadhiya aadna loogu dadaalay ilaahay subxaana watacaala macallinka miisaanka xasanaadka ha u saara isagana annagana ilaahay subxaana watacaala cilmigaan ku guulaysana mid aakhiri adduunna anfacaha nooga dhigo يوم النجاح اليوم يبدو مشرقا والكل بالجهد العظيم تألق فرح يجلل كل وجه إنه يوم الحصاد فكل غصن mashruucan mimbaru dacwaha ayaa ahaa mid ay ka faa'iidaysteen qaybo badan oo ka mid ah dalbatulcilmiga ku sugan deegaanka kunyibarow iyagoona si buuxda uga faa'iidaystay dhanka kalena ku muraajaceeyey kutubadii ay horay u soo xifdiyeen اليوم يبدو مشرقا والكل بالجهد العظيم تألقا فرح يجلل كل وجه إنه يوم الحصاد فكل غصن
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan meydadka tiro tahriibayaal ah oo ka baxay dalka libiya ayaa laga helay xeebaha waddanka masar mas-uuliyiinta dalka masar ayaa shaaciyey in toban qof oo tahriibayaal ah laga helay iyagoo meyd ah xeebaha deegaanka casiisiya ee galbeedka ah magaalada barani ee dalka masar dadkan ayaa la rumaysan yahay inay ka baxeen bariga dalka libiya ka hor inta haysan doontu la qallimin warar hordhac ah oo ka soo baxay hay-adaha caafimaadka iyo kuwa ammaanka ah ayaa muujinaya in meydadka dadka la helay siddeed ka mid ah ay ahaayeen dad masaare ah halka labada kalena ay ka soo kala jeedeen dalalka suudaan iyo liibiya dhacdadan ayaa mar kale iftiimisay khatarta ah ay la kulmayaan dadka u bareera tahriibka kuwaas oo raxanraxan ugu dhinta badweynta mediteraneyaanka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa